subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal weli waxaad la socotaan v o a ee washington madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maalmahanba ku sugnaa magaalada washington d c isaga oo isla maantana u ambabixi doona gobolka minnesota iyo gobollo kale oo ka tirsan dalka maraykanka haddaba waraysi dheer oo v o a da siiyey ayuu kaga hadlay arrimo dhowra saare ciidla nuur ayaa ugu horreyn weydiisay ujeedada socdaalkiisa iyo xaaladda dalka uu ka yimid aad baad markano mahadsantihiin v o a washington saad la socoto waxaan imidnay jiceyni waxaan socodkii u badnaa mid huseeya inaan la kulmo jaalidaha reer somaliland ee degan dalka maraykanka waxaan ka bilaabay socdaalkayga caasimadan washington waxaan soo mari doonaa insha allah magaalada minnesota iyo seattle iyo columbus ohio afartaa magaalo waaweyn ay ugu badan yihiin jaalidaha reer somaliland ayaan insha allah mari doonaa oon isku xawaaleysan doonaa xaalada dalkan uga warrami doonaa iyagana wixii maaragtay taliya tusaalahan kala qaadan doonaa waxaa kaloon halkan shalay kula kulmay waxaa jira dad badan oo mar walba loo yimaado wadanka dadka maaragtay maalqabeenada ee dalka raba inay maalgashadaan marka shirkad s g f laydhaa oo halkaan ugu timid oo danaynaysa inay alternative energy-ga iyo waxyaaba badan dalka maalgashato ninkii c o g saacadaan kula kulmay shalay haddaan ka warramo muddadan kasoo baxay kasoo baxay nabad baana ka yimiday wanaag wanaag baan ka yimiday runtii kii dalka nabadgelyosu aad ba wanaagsantahay waa wax walba muhiimsan waa amniga amniga runtii dalka aad iyo aad buu ii wanaagsan yahay muddo dalkaan xukuminay shanta sano ku dhow waxaan isleehay dhaqaale ahaan iyo maaragtay dib u dhiskii dalka iyo waxyaaba badan inaan qabanaa yaa muuqata waxaan isleehay kumeedaan khasaarin isbedelkii dalkaan dalka ugu baaqnay waxaan bedelena waxa aad iyo aad u muuqda runtii weeyaan waan gartay dhinaca kale haddaynu eegno hadalhaynta ugu badan ee iminka somaliland ka jirta waxa weeyaan dib u dhaca ku yimid doorashada ilaa hadda ma jirto cid mas-uuliyadda qaadatay marka maxaa aragtidaada dib u riday doorashada muddo shan sanadooda maadaama waa hayseen dhaliisha badana la idin sheegayo ee ah in xukuumaddu ka gaabisay in doorashadu waktigeedii dhici weydo maxaa u sababa mudane waxaanta qabaa kulley wax walba qadar buu ku yimaadaa anagu waxaan qabaa siaad waxula maanta aad ka dhegaysatay doorashada mar walba anagu diyaar baan ahayn waxyaabeenu nooga baahnaan runtii waan diyaarinay hadday shuruuc ahayd iyo hadday ahayd commissionka oo la magacaabo iyo hadday ahayd dhaqaalihii ku bixi lahaa diiwaangelinta ka horeysa doorashada oo diiwaangelinta codbixiyaasha qaybta aan ku lenaha boqolka shan laatana waxaa ka xitaa diyaarna diiwaangelintii madanigahayd oo anagu aan idinaga idinaga caawin anigu aan isleedahay boqolkiiba lixdan waad ka fargarayseen oo ilaa haddana socota waxaa kaloo diya dhaqaalihii sla doorashada diiwaangelinta kadib markaa diiwaangelinta dhamaata doorashada lagu geli lahaa qaybteedii waan waan diyaarinay waxayse kulley wax inkastoo qadar ku yimaadaan haddana sida anagu xagga maadaama aan shan sano dalka wax bilo ka sameynay anan qabno dadka iyo shacbiga iyo wax baa aan gashanay waxa ay anagaa jeclayna doorasho ay dhacdo xor oo xalaala oo aan halka maanta kororsiima laga hadlayo aan shan sano xalaal ahayn anagaa jeclayn marka anagu dhankayga waxbaan ka wax ka diyaar noqotay lakiinse waxyaaba badan waxay iska soo bixi doontaa dhanka waxa dib u dhow ka yimiday waxaa badan anaga nagu xidheen baa jira wax badan doonariska naga xidhan baa jira waan gartay inta badan dawladda aad madaxweyne ku-xigeenka ka tahay waxay ku faantaa horumar badan oo ay soo kordhiyeen horumarkaana marka aad tafaasiil ka bixisaan waxay u badan tahay dhismayaal la sameeyey iyo wadooyin la sameeyey oo aan badankooda dawladdu si rasmiya u wada bixin ee ah wax dad weynuhuna uu qaybta ugu weyn ka geystay miyaan la odhan karin madaxweyne ku-xigeen muddadaa shanta sanadooda dawladdii dhexe waxay qabanayso keliya shaqadii dawladaha hoose lama oran karo ka sareysaa waxaan kasoo qaadaa muddaa shanta sanado waxaan qabanay waxaa kamid ah dhaqaalihii baan korcinay miisaanadii oo aan aada u kordhinay oo halkay konton milyan kasoo bilownay maanta boqol iyo sideetan milyan sanakan laba kun shan iyo tobanka mareysa haddii aan xitaa dhiiri gelinay ina dadweynihii iyo dawladda wax wada qabsadaan taa awoodda hore looma haynin taa qudheeda anaga anaga ku magaalaa iska kaashadaan dadweynaha iyo iyo dawladuna waa laba nuuc magaalooyinka gudaheedana wax iskaashada dadweynaha iyo dawladaha hoose wadooyinka dibaddana waad ogtahay dalka dal ictiraafsiya maaha dal dhaqaalo adduunyada maarata indhaha ka qaasta weyaan dal dhaqaalo badan oo dibada soo gala maaha laakiinse resortkea kooban kasa maadaama miisaanadiida aan kordhinay oon dhaqaalo ulus sameynay waxaan waxaan sameynay markaa inaan wadooyinkii dibaddana inaan anagoo dadka iyo dadweynuus kaashano oona inta badan de anagu aan leenahay waan gartay marka dhinaca kale haddaad eegto waxaad sheegtay in dhaqaalihii aa kordhiseen oo miisaaniyaddii aa kor u qaadeen laakiin dhaqaalaha kordhay kama muuqdo wadanka dhalinyartii shaqo la-aan badan baa haysa tahriib baa soo badatay ardaydii iskuullada kuwa jaamacadaha dhammaan markay soo qalinjabiyaan waxaad moodaa inay iminka wada tahriibayaan waxyaabaha ugu badan ee la sheegaya ama ay ka cabanayaanna waxay tahay markuu waxbarashadii dhammaysta ardaygu inaanu helaynin meel kaloo uuga socdo miyad weydeen qorshe dadkan iyaguna ah xoogooga iyo maskaxdooda iyo cilmiga ay soo barteen looga faa'iidaysto dalkuna uu uga faa'iidaysto tahriibtana ay uga baaqdaan horta shaqalaanta waa wax runtii wadanada horumaray ee caalamku maarata la tiraafsan yahay ay inta badan ka jirto wixii awoodeeda dhaqaale iyo dalkaa ordinka la itiraafsanayn ee ka xidhan maaragtay dhaqaalihii caalamkii hadday tahay wel banki hadday tahay m f d ama iyadoona caalamkii aanu maalgashi badan weli waddan ku sameyno dibiga joogo itrafanka somaliland waxyaabaha awoodda ka baxsan maahin laakiin dadaalka nooca sameynay waxa weeyaan maanta shaqaalaha somaliland si farseerkiisa waxaan ugu libnahay wax toddoban kun yar muddada shanta sannadood wuu labalaabmay intii ay dhowr iyo toban sannadood oo maarata somaliland soo jirta la qoray labalaabkeed baan qornay taaba dadaal baan ku keenay muxuu ahaa marka qorshayaal fara badan oo sidii maarata shaqaabu loo sameyn lahaa waan ku jirnaa sidii oo aan maalgashi usoo jiidan lahayd baan ku jirnaa shuruuc badan oo qabyaha iyadoo maalgeliyaal soo jiidasaan ayaan ku jirnaa laakiinse waxa wixii dhimanay waxa weeyaan waxaan rajeynayna sanaa soo socda inaan helno maarata maalgashi sharikada caalamiga maalgashada oo dadla shaqa abuurka wax ka qabta dhaqaalaha sameyna mana qarsoona waxyaabaha bedelmaha kamid ah bishaarkeed ugeyd ugu nimid dalka boqol kiiba boqol mar baan kordhinay marna boqol kiiba afartan kordhinay wax kaloo kordhinay derajadii ciidamada somaliland oo intaas sannadood lagu dhici waayay baan sameynay taasina lacag siyaado ina koskarasiyad ugu dhadiyo kunna ku heleen nink ninkii alif helay wax ku helay maanta in lacag u dhiganta oo laba toban kun oo somaliland ilaa iyo ka gaashaanla sare ah oo ku helay sagaal boqol oo kun oo somaliland oo iyadana ku jirin basic salariga boqol kiiba boqol la kordhiyey ee sanadkii labaad boqol kiiba laatan la kordhiyey kisyada oo gunno ah gunno darajo dhinaca kale markaad eegto dawladda aad ka tirsan tahay madaxweyne ku-xigeenka ka tahay waxaa lagu dhaliilaa siyaasadda arrimaha dibadda inaa aada ugu liidataan marka bal ka waran xidhiirka idinka dhexeeya wadamada jaarka ee geeska afrika ku yaala iyo wadamada caalamka oo la sheegay imika inuu hoos aada ugu dhacay wallahi taas kuma qabno anagu maleeshiya anagu ma qabno wadanada jaarkaan nahay saaxiibnimadeeda wax wax kusii kordhay maayo wax ka dhex ma jiro hadday jabuuti tahay hadday etoobiya tahay hadday kenya tahay waxa waxa waxaan lehay wax ka dhex ma jiro siyaasadda arrimaha dibadduna waa mid cad dadaalkeeda waan ku jirnaa dadkusa waxaa wixii raagaaba dhibtiisu iska leeyahay maadaama dadku maaragtay higsi dheeraan somaliland ay qabto oo ay caalamka ay rabtayna aqoonsi ka hesho in beesha caalamka kamid noqoto oo muddo dheer jiitamay taa unbaad keenaysa dadku is-anaansiga keenaysa lakiinse waxaan leenahay inagu muddaan joogna waa tahay fatahyaar ma ay gaadhaysa inay dalka ingiriiska degmooyin kamid a degmo degmana sanadka hore ku dhawaaqda inay ictiraafto degmadii labaadna ay maanta ay ku dhawaaq ay ku dhawaaqday khamiisdii weyto waxaan rajeynaya sweden imka laga dhawaaqo marka degmooyin kamid a inay ictiraafka in la ictiraafo somaliland marka waxaan islahay tallaabooyin badan baad hore u qaadeen mar sidaa lakiinse dadkus ee dhaliili mar walba way jiraysaayo kolba ninkaa ushahaya waa la dhaliilaya ninka dibadda jooga dhaliilsoo wada un waan gartay marka degmooyinkaasi kamida ama magaalooyinkaa kamida dalka britain ee ku dhawaaqay golayaashooda deegaanku inay somaliland aqoonsan yihiin macna intee leeg bay samaynaysaa koleso waxay tahay kunka tallaabo tallaaba waxay ku maamulaan kunka tallaabo tallaaba ka bilaabmaan waxa weeyaan waa tallaabo hore loo qaaday waxay wax ka taraysaa labada magaalo sheffield iyo cardiff ee laga dhawaaqay in somaliland la aqoonsado waxay noqonaysaa un tallaabo hore loo qaaday oo yoolkii somaliland tiigsanaysay bilow ah waxayna leeyihiin saameyntooda kuleeyihiin dalkooda u k great britain saameyntooda kuleeyihiin waxaan qabaa markaa taasi inay keento marka dambe dowladda soo gaadho dowladda dhexe iyo maarata golaha baarlamaanka u k na soo gaadhay arjeeda marka gudaha waddankaynu ku noqono gobollo badan oo laydinka soo doortay adiga iyo madaxweyne axmed maxamed silaan iyo adigoo madaxweyne ku-xigeenkiiya ayaanay maanta suuragal ahayn in marka tayramkiinu dhammaado doorasha ka dhacdo sida ay gobolada bariga somaliland oo kale oo haatan lagaga dhawaaqay maamulka khaatumo inta aad joogteen waxqabadkiina aad dayacdeen miyaanay kamid ahayn goboladaasi oo hadda ka horna doorasho ka dhacdo idinka laydinka soo doortay maantana maamul kale ka jiro oo aan shaqo kulahayn somaliland horta aan kusaxaya horta maamulka khaatumi abuurnay waa maamul dibad wareega waxaa jira iminka degaano badan oo bariga ah oo markii hore aan doorasho ka dhicin oo maanta ka dhici doonto way kamid tahay xudun kamid tahay way kamid tahay talax kamid tahay way kamid tahay maaragtay bariga sanaag marka maamulka khaatuma magacun buu jiraaye dhul cusub oo maarata soo gaadhay iyo dhul cusub maarata somaliland maanta uu saameyn kuleeyahay ma jire waa maamulkaa wareegaya laakiin haddana jiritaankooda lama dafiri karo waa dad tabashooyin badan oo ay sheegeen iyo dagaallo halkaasi ka dhacay aawadeed go-aan ku gaadhay siday sheegeen inay samaysteen maamul u gaara oo ka jira deegaamadaasi awood badanna haatan somalilan halkaa kuma laha sida muuqata marka bal arrintaa ka waran runtii maamulkuna saan ku sheega magaxaan buu jiraa laakiinse ma dadku inta badan waa see somalilan tabashadooduna mar walba furan tahay diyaar baan u nahay inay iyagoo see somaliland aan ka wada hadalno ee tabasho ay rabaan gobashii nabadan horaan u fidinay iminkana meel fiican bay maraysa halka maaragtay labada degaan ee ugu dhibta badan leh ama dhibaatada badan ka dhacday waxay waa qorlugud iyo buhudle tiina meel wanaagsan ka maraysaa maaragtay dhaqankii meel fiican bay umaraysaa geedkooda hoosta hawsha ku dhamaystaan wixii dhex marayga annagoo tafiyaasan ka shaqayno walaalayaga gacan mar walba gacantaan u fidina aan usoo dhaweyno oy de gobolkoodiya iyo maaragtay somaliland ay kamid ahaayeen aan ku ay kusoo noqdaan waana dhagaa dhagaayuna u furan yihin markasaba tabashadooda u furan yihin waan gartay dhinaca gobolka awdal oo aad adigu kasoo jeedo ayaan jeclaan lahay ina dhowr su-aalood kaa weydiiyo gobolka awdal salaadiinta iyo waxgaradka in badan bay waxay kusoo celceliyeen in aanay saamigii ay xaqa ulahaayeen kulahayn somaliland adigu waxaa tahay madaxweyne ku-xigeen maxaa wax uga qaban weydeen cabashadan soo noqnoqonaysa waxaan mal waad la socotaa warbaahinta odayaasha cabashadoodii ama tabashada bilaanku meel walba waa la cabanayaa mal walba hole waxaan haynaa yaa iska yar waxa la hayo iyo waxa la rabitaanka ummadda reer somalia waxay rabto yaa kala badan laakiin cabashada waa la tixgeliyey tiina wax badan baa imka laga qabtay saa la socoto maaragtay wasiiradii oo la kordhiyo xaggii maarata jananadii wax maarata lagu soo daro hay-adii madaxa banaana wax kor loo qaado wasiirada qudhooda sidaa sida dadku ay u yaqaanaan wasiirku magaca kole waa wasiir haddana lakiin waxa laga yaaba dadku inay lahaan wasaaradaha kale waaweyn haddii wasaarada waaweyn lahayeenna wasaaradii waaweynna waa la geeyay ree awdal marka tabashada yani tallaabo hora loo qaado waa tagay intii badnayd waa laga jawaabay wixii kale dhimana kolba intii awoodu gaadho waa wax laga jawaabi doono ma mid dagaal laga furaysanaya maaha waa mid walba diyaar loo yahay hadday tahay galbeedka iyo haddee bariga tahay iyo iyo haddee maarata gobolada dhexa tahayba cid kastoo wax tabareysaba in wixii suuragal la qabto diyaarona waan gartay marka iminka waxaa jira nabadgelyo xumo gobolka awdal kasoo korodhay barasaabka gobolka awdal master ramaax oo isaguna warbaahinta la hadlayay wuxuu sheegay in hub laga soo dirayo dibadaha in la soo gelinayo gobolkaasi awdal wuxuu si gaara carabka ugu dhuftay magaalada minneapolis gobolka minnesota oo aad isla aroorta axada kusii jeedo dad degan oo reer awdalihi inay lacagahaasi hubka lagu soo iibinaya soo iibiyaan gobolkana ay xasilooni darro ka wadaan arrimaha adigu maxaad kala socotaa runtii horta wax si aada usi waaweyn maaha runtii qori iyo laba qori oo qof ay iibsanayeen oo lagu qabta runtii arrintaasi dadka u baxay inay inay maarata somaliland nabadgelya wax yeelaan dad nabadgelya wax yeeli kara maaha waa wax shaksiyaad ku kooban arrin gobolka loo loo loo loo nisbeyn karo ama miisaan badan ku yeelan karta maaha marka taasi wax wax weyn oo aynu qiyaasno maaha wayna jirtaa horta meel walba dad sharwadayaalo oo jooga ama ministaa joogaan ama ama ingiriisa joogaan ama yurtalaha joogaan dad mar walba sharwadayaala oo wanaagga iyo horumarkuu muuqanin way iska jiraan oo halkii ay maanta dadkoogi dadka oga tari lahayeen horumarkooda iyo maarata wanaagooda ka tari lahayeen ee dhibaato ku tala u jiraa laakiinse wax aada u weyn arrin aada u weyn ma runtii laakiin hore umay jiri jirin mudana madaxweyne ku-xigeen dad reer awdala oo hub intay soo iibiyaan gobolka soo geliya dadka jaaliyada reer awdala ee qurbaha joogtaa wax badan waxay ka qayb qaateen dibudhiska dhinaca waxbarashada caafimaadka cusbitaalada horumar bay gaadhsiiyeen maanta maxaa keenay qaarkood inayba lug ku leeyihiin jabhado laga sameeyey gobolka iyo in hub la soo gelinayo oo haatan magaalooyinkii dhexdoodii lagu qabanayo hub waaweyn oo la kala iibsanayo
koley waa dhacdooyinka maaragtay int ama waxyaabaha u iska dhacaan waana kole qof iyo laba iyo saddex arrin tale u bareeray oo waxbaan u baxnaa yidhi oo somaliland baan ka noqona yidhi waa way jirtaa wayna jiraysa somaliland dad afkaartooda maratay ama afka ka hadlaan ama de waxbaan dagaalama dhahdaan fikirda somaliland ka duwan oo qaato fikir ka duwan way jiraan kuwiya walba noocaha kama duwana wax saameyn weyn ku yeelan kara ma saa sheegteen qurbajoogga reer somaliland ama qurbajoogga reer awdal waxaan kuwii horumarka ugu badan ka ka qayb qaatay kuwii dalkani dhisay ba hayeen kuwii awdal dhisay ba hayeen kuwii jaamacadaha maalgeliyay ba hayeen maantana boqolkiiba sagaal iyo sagaashan sidiiba ugu taagan horumarka iyo iyo si dalkooda u dhisi hayeen boqolkiiba hal iyo boqolkiiba laba fikrad qaldan qaatayna waxba kaga bedeli karaan maarata masiirka somaliland iyo masiirka awda waan gartay marka maadaama oo siyaasiyiintii gobolka ka soo jeeday aad tihiin weli hawshaa intaad gacanta u qaadeen oo aad iska aragteen oo aad gunta u dhaadhacdeen xaqiiqada jirta iyo wuxuu salka ku hayo kacdoonkaasi ma iska xaaluuraysateen
waxa noo kala qarsoon ma jiro laakiinse qof iyo laba khaldamay oo guunaankaa u baxay oo dadka taladoodii ka baxay waxaad waxay dhaheen dalkan iyo gobolkan gobolka awdal iyo soomaalida ka dhimi karaan yaadan jirin laakiin dadku waan kule maadaama intii badnayd boqol kiiba sagaaliya saashan awlna soo dhisan dadka imikana dhisayaan nin iyo laba boqol kiiba ayan maaragtay fikra gaara qaatay dalkan waxba kama dhimi karaan marka iyaga maxaa tahay maxaa idinka meelayaala qorshuhu muxuu yahay iyaga lagu waajahayo waxa weyan qofka hadduu dee dagaal u diyaar garoobay oo raba inuu ummadda nabaddeeda iyo xasilnooda wax ka bedelo dee dawlad baa nahay oo nabadgelyo dawladda iyaa ka mas-uuliyana inay ilaaliso shacabkeeda iyo dadkeeda waan gartay ugu dambeyntii dhinaca soomaaliyan jecelina wax kaa weydiiyo
waxaan qabaa soomaaliya federalismka ee wado annaga mid noqosayna maaha haddaan somaliland nahay goboladeedana iminka intii soomaaliya la odhan jirayba iyaynan awoodii ay ku midayn lahayd ay ku dhisi lahayd ayayna gacanta ugu jirin dawladda muqdisho joogtaana waa dawladda og tahay muqdisho maaragtay dee maalin walba aqalada albaabada lagu garaacayo awoodeeda weli meel badan ay gaadhay jirin marka federalismku soomaaliya quseeya annaga nama quseya runtii soomaaliya iyo somalilandna laba dalo awalba kala waxay kala madax banaanaa awalna walaalnimo isu geysay maantana markay dhibi dhacday gartay somaliland ay garatay maxuriyadda dib loo soo noqoto taasaan ananu ku shaqaynaynaa wax annaga maaragtay noo yaala dastuurka somal ay soomaaliya qoratay midaan nagana quseeya maanta reer somaliland wada hadla mooyaane oo idinka waxay naga dhexyaan mooyaane meesha caalamku noguma nama tisaahdo soomaaliya ka mid noqda iyo marna nama tisaahdo mar waxay taadaa idinkay mid taallaa soomaaliya somaliland saad maaragtay hawlihii sidaad uba isku tagteen iminkana haddaad haddaad wada ahaanaysaan iyo dad kala tegaysaan idinkay mid taallaa taasi marka laba dee siyaasad baan kaleena iyagoon dee tooday wataan inay soomaaliya mid ahaato annoo haddaan somaliland nahayna sida dastuurka dalka uu dhigayo iyo rabitaankii shacbiga nagu doortay ayaan ku shaqaynaa wakti kasta nagu qaadaysana waxaan diyaar nahay nagu inaan soomaaliya dib laisku noqon somaliland iyo soomaaliya laba dalo walaala noqdaan waa tahay marka wadahadalkii ugu dambeeyey wuu burburay rajo ma laga qabaa in wadahadaladii mar kale soo noqdaan mise sidaasi ayay ugu dhamaatay oo mar damba kulmi maysaan laba dal oo walaalaan hayno shalay si nabada oo walaalnimo isku tiyo cidna isku qasbin maantana waxaan jecelnahay nagu markaa inaan wadahadalka waxaan u jecelnahay in maanta labadii dale walaal noqono oy nala gartaan walaalaya soomaaliyeed inay dantooda ku jirto annagoo dawlad madax banaana iyagoo dawlad madax banaana saasaan wax ugu tari karnaa oo maanta dhibaatadooda dhammaan la shan iyo afartanka sanadood waxay ku dhammaanaysaa iyagoo maanta noo arkay walaalahood ula yimida dal walaalnimada ula yimiday maantana ee dal madax banaan sidaa dawladdii jibuuti maanta dal madax banaan tahay ee maanta wax u tarayso iyo annaguna wax u tari karnaa marka annagu wadahadalkaan ka dantaan kalena waxa weeyaan sidaan walaalaha ugu qancin lahayn inaan labadii dal ee walaalaha ee awalba midna talyaaniga gumaysanaye midna ingiliis gumaysanaye ee jaarka ahaa inaan noqono mar walba aan dantaan kale maxay nagu wadahadalka tahay